dugsiga tababarka farsamada gacanta ee maxamuud axmed cali degmada kaaranga gobolka banaadir ee la kagabagabeeyey tababar ujeedsi hay xoojow kuwalbarashada farsamada gacanta tababarkan uusu darari muddo shan bilood iyo weliba lakabarada ee qeybaha sadad dhartolowka ilaansaarka korontada rakabowka qalabka tamarta laku dhaliya wayrida ka shaqeeyo soolarka dhismaha guryaha iyo walyaabo kaloo lamide mahad salaad madaxa maxdida islaamiga gobolka banaadir iyo cabdiraxmaan cali waaxda farsamada gacanta ee gobolka banaadir yonaan koreen ku hadali xiritaanka tababarka dan quruxda badan oo ah qalinjabiyaasha inay maanta lagu guddoonsiiyo agabkii ay ku shaqaysa lahaayeen oo loogu talagalay runtii waxaad muujideen dadaal dheer iyo adkaysi iyo ood muddo dheer soo wadeen waxaa laga yaabaa dad badan oo shalay markii layna qoraya isqoray inaysan maanta ka faa'iidaysan fursaddaas oo aysan jaanis u helin marka waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan oo agabkaas layna sii doono iyo waxyaaba layna guddoonsiin doono inaad dhaqaalaysan doontiin kuna shaqaysan doontiin waxaan kula dardaarmaa ardada maanta halkan ka qalin jabinaysa qalabkan la idin siiyey waa laidinkula xisaabtami doonaa insha allah waxaa jiri doona kormeer oo qof walba qalabka la siiyey iyo magaciisa oo ku qoran iyo goobta uu qalabka ugu shaqaynayo intaba waa qorantaa hay-adda iyo agaasiga waxbarashada gobolka banaadir iyagoo wada socda ay si guud kormeer u samayn doonaan marka marka taasna hala ogaado qof walba qalabka la siiyey inuu ku shaqaystaa muhiima qalabka la idima siinin inaad gurihiina dhigataan ama ay sheeg oo aad meel iska dhigtaan faarax xirsi maxamed oo ku darariyay hay-adda qoobati tababarkan ujeesi hay hojoogka walbarashada farsamada gacanta indhanishay ku hadali harqaanka waxaan rabnaa markaan muxuu ahaa xaafadaha imaanno in waa laydinsoo wici doonaa oo intaas layskaga hari maayo waxaa jirta qof kasta waxaa la weydiina ma shaqaysay waxaan waxaa laguu siiyey waxay tahay reerkaaga inaad wax ku soo kordhiso reerkii wax ma ku soo kordhisay mase wixii ustaad siduu sheegay maxaa la dhayraa tarabi runtii waxaa la rabaa in lagu dadaalo waxaan gacanta lagu gelinaya waxa ay tahay ammaano laguu dhiibayo waa adi ammaanadan adaa iska leh naftaada ugu shaqay qoyskaagana ugu shaqay ummaddana ugu shaqay wax ka faa'iidayso laakiin hal mar wixii aad suuqa geysid waxba kamaadan faa'iidin xirfadduna sideedu maxay tahay xirfad waxay tahay waa gacantaada oo aad wax ku soo saaraysid waa qofka bartay maanta korontada qalabka korontada marka aad qaadatid waxaa la rabaa farsamada haddii ay ka dhiman tahay xirfaddii xaafadda haddii wax looga baahdo inaan loo baahan qof kale noo soo waca xafiis yaraad furanaysaa dadka macaamiisha waxaad leedahay haddii wax idinka qaldamaan korontada anaa idin hagaajinaya tababarkan oo wasaaradda walbarashada federaalk soomaaliya iyo qaban qaabadiya weliba ku faa'idaysaday boqol lixdan iyo dhalinyare oo ku koobnay lama qaybood aanasana sidoo kale lanqiibay qalabkii oo ka shaqaysa lahaayeen